dalkiidinka qarribay dadyow kala wada qoqoban intuu degay qarba meel oo ay qoys qoys noqdeen mid kasta isla qumayaqo qofkiba qof dhaliilayaa dalkii idinkaa qarribay dalkii idinkaa qarribay dadyow kala wada qoqoban intuu degay qarba meel oo ay qoys qoys noqdeen mid kasta isla qumayaho qofkiba qof dhaliilayakulan wacan oo wanaagsan meel walba aad joogtaan si kastoo maqal raadiyaha cadcaado idiin soo gaarayba ku soo dhowaada xulashada waraysyada
soomaaliyanakii kala gegima ina kala geeye anna gamas haddaan kugu masixi aad ku gubataaye geediiyo dhulkuba kugu dacwiye aad gorgorinayso xaqoo kuu gufaaciyo ku qabay gabayganon daahin idam alle ilaah kuu ganjaaf guluf maqaadiir saam iyo garnayl duulayo guruudta kaa aada gudguduudka waa beri waxbaas kuu gollayreeye adoo gamas safiidkii rabbigay galangalkaa yeel alle goorta goorteeda kale kuu gantaal dhowda gulxuf iyo bilaawiyo abley gooya hilibkaada gaandhari kujiir iyo baron gobac ku leefsiiya gidaar allamarin iyo ku dhimo gaasiriyo jeelal soomaaliyanakii kala gegima ina kala geeye gurmago-anin gegan iyo allow geedqalale kaadhig gebigaaba midkaasoo rabogoban ha kaa reebin saddexdiba ilaahay ku gooraayihiyo geedka rabilebeebshe geengeenle iyo gumud ha kaa yeelo gablan wiila'aaneed allow guriga kuu seex rabigegida ceebtiya ku taa goobta laga leexday gisi weyraxasiya ku dila garanta mooryaana yay goola sifte dhurwaagoronta kaafuule aar kuu gabada iyo libax kugu guraabaas soomaaliyanakii kala gegima ina kala geeye god xurmaani rubaad ka dul god iyo haadaan xun meelaan laga gadoomaynin iyo gebi ka laalaadso aamiin
mar kale kulan wacan wanaagsan wahaynimo talada arbacaa soo gelayso taarikhna ku astaysan tahay koob iyo tobanka bisha lixaad ee juun sanadka labada kun iyo sagaal iyo tobanka qodobada barnaamijkan caawan kusoo qaadan doono waxaa qayb ka noqon doona madaxweyne ku-xigeenka puntland axmed cilmi axmed kiraash ayaa gaaray deegaanka ay ku sugnaayeen rag ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab ee gobolka bari ka tirsan faahfaahin ku saabsan ayaan xulashada walaasida goorrow inkugu soo gudbi doonaa somalilan waxay soo bandhigtay sababta uu u xiran yahay weliya cabdimaal muuse coldoon oo in ka badan dhowr bilood ugu xiran xabsi ku yaalla hargeysa faahfaahin ayay ka bixisay somalilan faahfaahin ku saabsan ayaan xog la xiriirta barnaamijkan goorgu idinkugu soo gudbi doona taliyaha ciidanka buliiska soomaaliyeed waxay sheegeen in al-shabaab badan iska soo dhiibeen qaybo ka mida gobolka godo hadal ay jeeshan ayaan xulashada walaasida goorw idinkugu soo gudbi doona ra-isul wasaaraha dowladda federaalka soomaaliya xasan cali kheyre warshiiq gobolka shabeellaha hoose maanta wuxuu ka dhigahdhigay warshad halkaasi laga dhisayo hadal uu jeeshay ayaan goorw idiin soo gudbi doona wasiirka wasaaradda maaliyadda dowladda federaalka soomaaliya ayaa ka qayb gelaya shir looga hadlayay isdhexgalka ganacsiga ee soomaaliya waxaad dhegaysan doontaan faahfaahin ku saabsan maamulka hirshabeelle wuxuu maanta amar uu ku bixiyey in la soo xidho guddoomiya xilka laga qaaday ee gobolka hiiraan yuusuf axmed hagar dabageed kadib dagaal maanta ka dhacay meel duulaadka ka ah magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan taliyihii booliska ee gobolka hiiraan ayaa lagu dilay dagaalkaasi maanta ka dhacay duulaadka beledweyne dagaalkaasi faahfaahino ayaa kasoo baxaya barnaamijkan ayaan goorrow faahfaahin ku saabsan in kugu soo gudbi doonaa madaxweynaha galmudug axmed ducaale geelle xaaf dhuusumraan maanta wuxuu kula kulmay wafdi ka socda qaramada midoobe waxay ka wada hadlaan ayaan idiin soo gudbi doona saaxiibyaal ciidanka maamulka puntland ayaa dib loo wareegay deegaanka af urur ee gobolka bari halkaasoo laba toddobaad ay ku sugnaayeen rag ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab barnaamijkan ayaan inkugu soo gudbi doona saaxiibyaal gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka soomaaliya ayaa maanta si weyn loogu soo dhoweeyey magaalada caasimada ah muqdisho iyadoo oo guuxa mooshan ka dhanah guddoomiyahaasina magaalada muqdisho laga dareemayo qodobadaas soo kara inta barnaamijkan ku gojirno ayaa dhegeysan doontaan sidoo kale barnaamij waxaa ku dhegeysan doontiin xubintii aad ku xiisaha badneed ee kalamaan qeybaha ugu dambeeya barnaamijkan caawa waxaa ku maqal doontaan heestaan qudubteeda maqan iyo gashigeeda moogay godkii lagu ridi lahaa gacmooheed ku badatay
qodobada soo karanta barnaamijka aan ku guda jirno ayaad dhegaysan doontiin barnaamijka waxaa soo saaray halkaan ka tegi doono anigoo xasana saaxiibkii cumar axmed ibraahim suxeefa ayaa barnaamijka farsamaynaya waa mar kale iyo xulashada waraysyada
kalecad nabadgeliyo miyaa qaybkiiba la nacay kalecad nabadgeliyo miyaa qayrkiiba la nacay miyaad qafladun ku jiri qiyaamaha ilaa la tago
qalloocane ogow quwadii allo uruma rugtay baa jirte
waayahay kulan wanaagsan ayaan adileenaa saaxiib yaal kusoo dhada barnaamijka dhan waxaan ku bilaabayaa magaalada cadaado oo maanta iyo waxgaradka deegaanka ay shir jira-id oo dowladda federaalka soomaaliya ay uga dalbanayeen in ay baaritaan rasmi ay ku sameyso dilkii gaashaanle dhexe cabdi cali seed oo isku dilay xerada sheelare ee degmada xamar jitab ee gobolka banaadir ee muqdisho waxgaradka magaalada cadaado ee gobolkan galgaduud ayaa shir jira-id oo maanta ay ku qaabteen hoteelka central ee gudaha magaalada cadaado ayaa waxay uga hadleen ee dilkii gaashaanle dhexe cabdi cali seed oo toddoba bishaani ku dhintay xerada sheelare ee degmada xamar jajib ee gobolka banaadir ee muqdisho waxgaradka dowladda federaalk soomaaliya ayay ka codsadeen in ay si degdeg ah ay gacanta ugu soo dhigtay cadaladna ay horkeento ee dadka eedeysnayaasha ah inay ku tuhmayaan inay ka dambeeyeen dilka marxuumka gaashaan la dhexe cabdi cali seed oo lagu dilay xerada sheelare ee degmada xamar jajib ee gobolka banaadir ee muqdisho bismi illaahi raxmaan raxiim alxamdulilahi rabbi alcaalamiin waxaan maantay magaaladan cadaado ka caddaynaynaa in la dilay cabdi cali seed kule nin la yidhaah oo gaashaanla dhexe ah laguna dilay xerada sheellare ee ku taalla magaalada muqdisho gurigiisuna ka soo horjeeda xerada waxauna ku dhintay xerada gudaheeda markii looga yeeray xerada gudaheeda shantii saac oo hameennimo sidaas daraaddeed waxaan rabnaa sargaalkaas dowladda dhexe ayaan ugu fadhinaa kana codsanaynaa ciddii dishay inay caddaydo soo qabato soona xirto dowladda dhexaan ka rabnaa cid kale uguma soconno waa nin boliisa waxaana lagu diray xero boliis dhexdeed xeradaasu laba boqol oo mitir kama weyna iridda agteeda meesha lagu dilay waxaa fadhiyey oo waardiyo ka ahaa askari waxaan kaloo caddaynaynaa ma- inta aan ninkaa la dilin ka hor in shakhsiyaad askara bannaanka loo diray oo laga bixiyo xerada oo laysleeyahay waa ka damqan doonaa waxaan caddaynaynaa oon dowladda dhexe ugu fadhinaa arrinta cabdi cali seed kulan in la caddeeyo waxaan kaloo idiin caddaynaynaa haddii cadaalad la waayo inaan cadaalad darre la weyhayn waxaan kaloo idiin caddaynaynaa dadku inuu isyaqaan waxaan kaloo rabnaa inuu ninku nin salaabaana yahay aan cidna cidna cid uga damqayn haddii la diido oo la iska indha tiro waxaad ogaataan inaan iska indhi tiri doonno wax badan oo xaqiiq u fadhiya ee annagoo ah odayaasha dhaqanka beesha reer xaaji saleebaan saldhigooduna uu yahay magaalada cadaadood waxaan halkan eedayn kulul iyo cambaarayn labadaba uga jeedinaynaa madaxda madaxda sarsare ee ciidamada booliska soomaaliyeed madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya iyo dhammaan inta ay qusayso oo dhan waxaan u jeedinaynaa eedayn iyo cambaarayn kulul sababtaan ugu jeedinaynaana waxay tahay dhimashada sarkaalka eh, gaashaanla sare cabdi cali gaashaanla dhexe cabdi cali oo cabdi cali seed oo lagu dilay xerada ciidanka xamar jajab ee shallare adduunkana la mariyey asagaa isdeldelay aanna ogsoonnahay oo aan la soconno in la mishimay ninkaas wixii wax garanayana ay u muuqatay lug tallaaban iyo kursiga ay u saaran tahay qof isdeldelay lugu ma laabnaato dhulkana ma gaaro xarag siriqsan oo hawada ku hayaa dila qof isdeldelay hadduusan madaxa xabad iskala dhicin waxaan kaloo ku eedaynaynaa oo deliil u ah oo caddaynaysa in la mishimay baaritaan la'aan nin sarkaal ah oo ku dhintay xeradii taliska ciidanka uu ka tirsanaa koolba waardiyihii u jira toban mitir waxaan dhammayn caawa fiidkii la dilay barqadii laba saac waardiyii xala shaqaynayey joornaatigii in alla intii shaqada lahayd markii lala kala wareegaya ciduna aysa kusiyadiisa wareejin aan meel qarsoon sida noo muuqatay ku jirin sababta loo baari waaye wax laysla ogyahay raallina la- laysaga yahay inay tahay ayaa noo muuqata waxaan codsanaynaa marka koowaad madaxweynaha soomaaliya iyo ra-iisul wasaaraha ka codsanaynaa arrintaas oo ay la socdaan ay og yihiin oon ka qarsoonayn ciddii falkaa ka dambaysoo dembigaas geysatay si degdegah inay sharciga u keenaan hadday keeni waayaan waa cambaaraynaynaa boqolkiiba boqol waana geli doonaa mishin cidu nagama badna wax bini aadanahu wax mishimo naga mishin badanu ma jiraan xero kastoo ciidan baan ka tirsannahay meel kastaan joognaa inaan ku dhaqaaqi doono mas-uuliyad aan ku dhaqaaqi doono mas-uuliyaddana ay iyagu qaadayaan islaamka oo dhan iyo ummadda soomaaliyeed iyo ciidamada iyo intii waxgara waxgaratoo dhan ayaan markhaati uga dhigayna markinaynaana haddii alla yidhaa intaasaana kusoo dhaweynaya warkay بسم الله الرحمن الرحيم adeerow waxaan ka hadlaynaa waa nin dhintay sargaal ah wax warkiisii dadka ka qanciyana aan la arag dowladdii aadan cadde iyo caawa magaalaan ag taagnaa ka warqabo magaalaan ahaa intaa magaalaan ku jiray lama arag lamana maqal lagamana sheekayn kornayl ku dhintay xeradii ciidamada ee cid dishay la aqoon waaye wax ka daranaan dhacay saacada kabacdi halla xabaalaa la yidhi intii la baari lahaa muddo saacada ah oo yar baa deg deg looga gaadhsiiyey in la xabaalo waxaa kaloo ka daran waardiyaha intuu tallaabo u jiray waa la ogyahay ninkaan ogeyno waxaana laku leeyahay goobta ma joogina saddex iyo toban tilaabo hadda saddex iyo toban tillaaboo qofu leedahay miyaa dhawaaq laga maqli waayo waxaan leenahay dowladdu ninkaas arrintiisa meel ha saarto meel ha saarto hadday saartayna ha sheegto haddayan saarinna ha baarto ha saarto waxaan caqliga geli karin waxaan dowladnimo lagu arag waxaan adduunka lagu arag waxaan la maqal weeye waxa la maqlay iyo wax la arkay midna maaha ninkaasu baaris buu lahaa lama baarin rugta ciidan meesha wuxuu ku dhintay ciidan dhexdiisa in la baarana waa la diiday hadda maxaa diidaya in la dilay waxaa diidayaa hanaloo sheego waa la dilay ninkaas waxaan leenahay ninkaa hanala ka qanciyo oo dowladdu hanaga qanciso odhan mayno mana suuroobi karto ninkaa lama dilin ma nala barayo mana na mari karto war wax na mari kara dowladda noo sheeg noo sheeg wax na mari kara oo waxaad ku tashataa inaan dowlad ka warqabnahay waxaad ku tashataa inaan dalka joogi jirnay haddeer ninkaasu ilaa dowladdii maxamed siyaad barre ciidamuu ahaa ilaa iyo ninka loo yidhaha ina salaad baynaad wuxuu u shaqaynaya burburkii inta ka dambaysa ninkaasu nin nuucaasuu ahaa nin kornayluhu ahaa ninkaasu gacan buu sababsaday dowladdu hanaga qanciso bismi illaahi araxmaan iraxiim alxamdulilahi rabbi alcaalamiin waxaan maantay magaaladan cadaado ka caddaynaynaa in la dilay cabdi cali seyd kule nin la yidhaah oo gaashaanla dhexe ah laguna dilay xerada sheellare ee ku taalla magaalada muqdisho gurigiisuna ka soo horjeeda xerada waxauna ku dhintay xerada gudaheeda markii looga yeeray xerada gudaheeda shantii saac oo hameennimo sidaas daraaddeed waxaan rabnaa sargaalkaas dowladda dhexe ayaan ugu fadhinaa kana codsanaynaa ciddii dishay inay caddaydo soo qabato soona xirto dowladda dhexaan ka rabnaa cid kale uguma soconno waa nin boliisa waxaana lagu diray xero boliis dhexdeed xeradaasu laba boqoloo mitir kama weyna iridda agteeda meesha lagu dilay waxaa fadhiyey oo waardiyo ka ahaa askari waxaan kaloo caddaynaynaa inta aan ninkaa la dilin ka hor in shaksiyaad askara bannaanka loo diray oo laga bixiyey xerada oo laisleeyahay waa ka damqan doonaa waxaan caddaynaynaa oon dowladda dhexe ugu fadhinaa arrinta cabdi caliseed kulan in la caddeeyo waxaan kaloo idiin caddaynaynaa haddii cadaalad la waayo inaan cadaalad darre la weyhayn waxaan kaloo idiin caddaynaynaa dadku inuu isyaqaan waxaan kaloo rabnaa inuu ninku nin saleebaana yahay aan cidna cidna cid uga damqayn haddii la diido oo la iska indha tiro waxaad ogaataan inaan iska indho tiri doonno wax badan oo xaqiiq u fadhiya wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu waxgaradka magaalada cadaade ayay kaas ahaayeen oo dowladda federaalka soomaaliya ka dalbanayay in ay cadaaladda horkeento rag ay sheegeen inay ka dambeeyeen dilkii gaashaan la dhexe cabdi cali seed oo lagu dilay degmada xamal jajab ee gobolka banaadir ee muqdisho kulan wanaagsan ayaan leenahay xulashada walaashada ayaa dhegeysanhaysaan raadiyo hadaado ayuuna idinka imaanay gobolka brandir ayaa markaa naadaya ee gudoomiyaha gobolka brandir ahna duqa magaalada muqdisho injineer cabdiraxmaan cumar cismaan injineer yuuso ee wax u daafray shirka oo watarshig ah oo qorshaha horumarinta gobolka brandir iyo dowlada hoose ee xamar waxaana madashaas uu shirkaasi ka dhacay goobjoog ka ahaa wasiiro ka tirsan dowlada federaalka soomaaliya agaasimayaasha guud ee wasaaradaha xukuumadda soomaaliya guddi ku-xigeenka maamulka iyo maaliyadda gobolka brandir iyo xogyaha guud ee maamulka gobolka brandir gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho injineer cabdiraxmaan cumar cismaan injineer yuusow ayaa gabagabada shirkaasi guud ahaan uga gudbixiyey shirka qorshaha horumarinta gobolka iyo sidoo kale dowlada hoose axmar qorshaha horumarinta gobolka banaadir wuxuu ahaa midaan muddo soo wadnay sida warbixinta laydinku siiyeyna ee ka kooban lix qodob oo runtii aan u aragnay inay muhiim u tahay horumarka caasimadda ee gobolka banaadir ay ka mid yihiin arrimaha amniga arrimaha siyaasadda loo dhan yahay arrimaha horumarinta dhaqaalaha arrimaha bulshada arrimaha dibudhiska hay-adaha dowliga ee gobolka banaadir iyo tan lixaad oo ah arrimaha bii'ada ama environmentiga sababta wadatashigan waxay tahay inaan dareensannahay in qorshahan horumarintu caasimadda uu yahay qorshe ka wada dhexeeya dhammaan shacabka soomaaliyeed meel walbay joogaan aragtidooda iyo fikradooda in lagu darana muhiim u tahay midda kale maamulka gobolku waa maamulka aaminsan hay-adaha dowladda federaalku macdama ay xaruntoodu tahay caasimaddii gobolkii annagana aan marti gelinayna in ayagana aragtidooda iyo in lagu daro muhiim weyn ayay noo tahay waxaan rabna waxay tahay marka wadatashigan oo maanta inter warbixin laydinka siiyey in laydiin soo diri doono kadibna aan rabno inaad wixii talo iyo fikirah aad ka soo jeedisaan talooyinkii fikirka aad hadda maanta nala wadaagteenna runtii dhammaantood waxay ahayn kuwo muhiim u ah qorshaha aan rajaynayo in kooxdana ay qaateen talooyinka aad soo jeediseen laguna dari doono barnaamijka xulashada waraasada ayaa maqal dhegeysanaysaa raadiyo hadaado ayuuna idinkaga imaanaya saaxiib yaal madaxweynaha galmudug axmed ducaale geel xaaf ayaa maantay dhuusan mareeb kulan kula yeeshay wafdi ka socday qaramada midoobe oo iskugu jira madaxa farsamo yaqaana oo maanta gaaray magaalada dhuusan mareeb ee caasimadda gobolkaani galgaduud socdaalka ay la xiriiray sahaminta goobaha loo diyaarinaya inay degaan hay-adaha qaramada midoobe oo dhawaan si rasmi ah uga howlgeli doona deegaanada galmudug gaar ahaan magaalada dhuusan mareeb ee caasimadda galmudug cabduweli jaamac oo ah agaasimaha xafiiska rufinta ee madaxtooyada soomaaliya ayaa faafeyn ka bixinay kulanka madaxweynuhu la qaatay qarmo midoobe xubnihii ka socda qarmo midoobe ee maanta gaaray magaalada dhuusamarib ee caasimadda galmudug maanta waxaa soo gaaray wafdi ka socda qaramada midoobey gaar ahaanna unsom waxay ahaayeen sahan waxay sahminayeen xaruntii ay ka degi lahaayeen magaalada dhuusamareeb waxaa wafdiga wehelinayay farsamo yaqaano injineero ah kuwaasi oo u kuurgelayay tayada eerboorka magaalada dhuusamareeb oo hadda wixii ka dambeeya diyaaradahoodu ay si rasmi a ugu soo degi doonaan islamarkaana dhinaca kale sahminayay dhulka loogu talagalay in qaramada midoobey magaalada dhuusamareeb ee u n cambownka ah ay ka dhisan doonto oo ay eegayeen agabkay u baahan yihiin waxaana arintan amaba imaanshiyahooda uu yahay markii shanaad oo ay halkan yimaadaan waxay muujiyeen inay ka go-an tahay in ay si dhow la shaqeeyaan maamulka galmudug islamarkaana xarumahooda qaramada midoobey ee ay u soo daadejin doonaan caasimadda dowlad goboleedka galmudug taasi oo fursad u noqon doonta maamulka iyo bulshadaba waxaana ay kulan la qaateen markii uu usoo idlaaday qiimeyntoodii madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug oo uga mahad celiyey imaanshiyahooda islamarkaana waxaa kulankooda uu kusoo idlaaday isfaham waana la sagootay kulan wanaagsan ayaan leenahay xulashada waraysada ee maqal dhagaysanaysaan raadiyo hadaado ayuuna idinkaga imaanaya saaxiibayaal taliyaha ciidanka booliiska soomaaliya jenaraal indhar karshe oo saxaafadda kula hadlay magaalada caasimadda ah muqdisho ayaa sheegay in awoodda ciidanka xoogga dalka ay tahay mid dalka ka saari karta dagaalamayaasha al-shabaab sareega daahir aadan cilmi indha qarshe ayaa wuxuu sheegay in ka badan soddon dagaalamo oo ka tirsan al-shabaab inay isku soo dhiibeen ciidanka xoogga dalka toddobaadyadii lasoo dhaafay taliyaha ayaa soo dhiibistan xubnahan ka tirsan al-shabaab ku macneeyey howlgallada isdaba joogga ah ee ciidanka xoogga dalka ay ka sameeyeen goobaha ay kaga sugan yihiin gobollada dalka soomaaliyeed waxaan rabaa inaan ummadda soomaaliyeed la qaybsado sidoo kale in khasaaraha uu gaaray al-shabaab ay markhaati ku tahay inay meel walba gobol kasta ay iska soo dhiibaan oo maanta xoog dalka soomaaliya uu ku hayo dhowr iyo sodomeeyo nin oo al-shabaab oo weli aana gudbin oo weliba ga- aan ku hayno gacanta ku hayno oo ayagu isu soo dhiibay iyo qaar la qabtay laakiin inta badan isu soo dhiibay waxaan u malaynayaa talooyinkayga horey qaateen qolyaha isu soo dhiibay marka waxay arkeen inay wardo khaldan ay ku taagan yihiin warda khaldan inay issaxaanna qofka bini aadankahay waxaa la yidhaahdaa caqliga ilaahay wuxuu u siiyey meel saxa inuu ku maro soo ma hadduu is arkeen inay marka hore khaldameen inay dib isku saxeen way is- waa ku mahadsan yihiin maantana gacanta ciidanka xoog dalsooda rag badan oo noocaasa ku jira oo oo isu soo dhiibay ayagu iskhiyaarkood u yimid iyo kuwo la qabtay oo dagaalka lagu qabtay intaba taas waxay markhaati u tahay khasaaraha soo gaaraya markii ay markhaati u tahay al-shabaab inay khasaaro badan soo gaaray markee hore uma dhici jirin dad badan oo namber noocaas inay soo dhiibaan maantana gobol ayna iska soo dhiibin ma laha ciidanka marka abaabul aad iyo aad badan buu ku jiray Een, dagaalo fara badan oo kala duwan oo kala noocnaanana wuu sameeyey dhammaantoodna guul baa laga gaaray ujeeddadii laga lahaa baan boqolkiiba boqol waxaan dhici kara fulinay waanu sii soconnaa ma soo soconno horaan usii soconnaa waan dhammaystiraynaa insha allah waxaan rabnaa sanadkan labada kun iyo sagaal iyo tobanka inuu noqdo sanadkii ay ka baxeeyeen gacanta nabadiidka dalka soomaaliyeed waxaan rabaa inaan ummadda soomaaliyeed aan uga farxiyo oon u sheego ee awood badan buu leeyahay ciidanka xoog dalka soomaaliyeed dalkani sharci buu leeyahay waana ku qabanayaa sharcigaas waxa aadan hubin oo aadan ka warqabin dalka ha u sheegin waxa aan san lahayn dalka ha u sheegin been iyo barbagaando aad ula jeedid inaad ku wiiqdo horumarka dalkan inaad ku wiiqdo xasiloonida dalkan inaad ku wiiqdo mataqaana nabadgelyada dalkani meelna ku geyn mayso qofkaa qaadanaya ma jiro qof kastoo soomaaliya waa ogyahay waxa ka jira dalka marka beenta dadka ka daaya haddaa ka dayn weysaan waxay noqonaysaa in taba- tallaabo laydinka qaado oo si sharci ah la idin marsiiyo sharciga dalka u dhigan maxaa yeele nin uu wuxuu rabo iskama sheegi karo xulashada wanaagsadayaan maqlagaysanaysaan saaxiibayaal sargaalkii dhowaan kasoo goostay maamulka somalilan ee leela korna caare ayaa ka hadlay eh, xaaladda gobolkaasi iyo sidoo kale xiisadaha eh, ka taagan qeybo ka mid ah gobolada sool iyo sanaag wax badan ayaan hoos u dhigay hadalkayga maanta waa dilaacinaya siddeed iyo labaatan sannadood ayaan ka soo shaqaynaya ciidamada somalilan waxaa hadheeya dulmi sagaal sannadood wey maanta il- kulmiya intuu waddanka haystay waxaa ku dhintay koob iyo toban sarkaal iyo lix iyo toban cii- ciidanka qaranka ah oo lagu dilay goob kasta meel abli ka jiro intaba waxaa dilay dowladda waa caddaynaya maxaa u dambeeyey baa layidhi mayd kaale siisdo waxaa u dambeeyey labadii sarkaalee boorame intay u yimaadeen barasaabka iyo taliyayaasha qaybaha ayay yidhi waa nala dilayaa nabadbaadiya war socdaa lagu yidhi oo gaarimaashadaa lagu shubay inan yaroo reerka iyo gaadamaqa lagu dara isagiina waa lagu dhaawacay waxaa la helayay bilays ilaaliya waxaa la helayay milatari ilaaliya waxaa la helayay asluub ilaalisa waxaas oo dhan waxaa ka dambeeyey barasaabka iyo wasiirka arrimaha gudaha gaascaanood waxaa lagu dilay cismaan yuusuf nuur oo ahaa taliyihii qaybta labiyo tobnaad ayaa lagu dilay waxaa dishay dowladda waa caddaynaya orayb casayr waxaa lagu dilay berbera taliyihii qaybta biliiska wey cidna looma hayo cidna looma hayo qorlugud waxaa lagu dilay laba sarkaal abbaanduulihii guutada hayaha howlgelintii baa lagu dilay cidna looma hayo iyana warasaabku wuxuu yidhi caara wuu dhoofayaa ingiriisku tegayaa gaadiidkiisina wuu daboolay oo meelbu ku xeraystay hagalaba lurka haddii alla ila wasarki doonaa gurigaagana waa qaanaa insha allah ismaan lahayn anigoo gadab hore ku tirsanayay maantu tifiyada waxaa ka odhan doonaa ismaan lahayn gaadhigaagu wuxuu igu yimi qardho waxaan soo saaray max- maxbuus gacanku dhiglaa ayaan soo saaray oo dilay gabadh markaad qaban kari weyday gacanku dhiblayaashii gobolka inaad sidaa u hayashaa waa garowdaa cid kasta oo mucaalad ku ah dowladda kulmiye ama muusabixii iyo xulufadiisa waa soo dhawaynaynaa waa arkaysaan boqoradii dalkaa la eryanaya ilaa kun iyo sagaal boqol iyo laba iyo sideetii ilaa aad daatain gacanku dhiiglayaal ayaa xukumo dalka jamhuuriyadda somalilan kun iyo sagaal boqol iyo afar iyo sagaashankii waxaa ka bilaabmay hargeyso iyo burco dagaalkii maryaaloolka la odhan jiray iyagaa waday waxaa ku dhintay siddeed boqol iyo afartan ruux burco waxaa ku dhaawacmay oo ku naafoobay lix boqol iyo afartan iyagaa sababoo ahaa iyagaa laayay iyagaa dhaawacay maantana inay madaxweyneyaal iyo arrimo gudood sheegtaan bulshada iyo shacabka waxaan u sheegayaa waxaasoo dhan iyagaa galay haddeerre waa ku jiraan afar sannadood buu socday dagaalka ceelafoyn dagaal beelaad intaa ma socdo iyagaa xagga dambe kaga jira qoladan abtiyaday waxaan leeyahay col idinama lihin nimankaasaa col idinlaa kuwaasaa wallaahi ah oo bilaahi ah oo tallaahi ah ay sababtu tahay dembi waa la yaqaan maxaa loo qaban waaya dembiilaha haddii dawladi jirto maxaa loo qaban waaya dembiilaha maxaa ummadda loo xidxidhayaa maxaa shacabka loo xidxidhayaa gacanka rudayaasha waayo yaa fududeeyey inay laayaan cid waxaa fududeeyey barasaabka gobolka taliyaasha qaybaha iyo arrimaha gudaha koreelladii diiday arrinkaa ee iga daba yimi aad iyo aad baan u hambaliyanaya sanaag bari sanaag bari aad iyo aad baan u hambalyaynayaa waa guulaysanayaan waanu wada guulaysanaynaa isku dhinaca baanu nahay dhufayskaanu meelkooda geli doonaa gobolka sanaagna annagaa leh bulsho weynta reer somalilan waxaa leeh ilaahay intaa ka booqdaan waar ku mudaharaada wax ku mudaharaada iska kiciya wax baarlamaanka iyo goortooda waxaan leeyahay waar waxaa cod u qaada odayaasha dhaqanka waxaan leeyahay wararka wax ha eegina jaabka san ayaan idin leenahay saaxiibayaal muqdisho ayaan dib ugu laabanayaa madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa maanta madaxtooyada soomaaliya ku qaabilay erga gaarka ah midooda yurub u qaabilsan dalalka geeska afrika mudane elegdan georgian ronda oo welinayo danjiraha midooda yurub ee soomaaliya ee nakas benal mota madaxweynaha iyo danjira ayaa ka wada hadlay xoojinta taageerada midooda yurub ee soomaaliya gaar ahaaneed dhinacyada ammaanka dhaqaalaha dhinaca finta iyo dubhaabinta garsoorka waddanka agaasimaha madaxtooyada soomaaliya ee dhanka rufinta cabdinuur maxamed axmed ayaa warbaahinta la hadlay kulankaas markuu soo dhammaaday kadib madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo wuxuu maanta ku qaabilay xafiiskiisa wakiilka gaarka ah ee midooda yurub u qaabilsan geeska afrika mudane alex randos iyo safiirka u matala midooda yurub jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane nicolas berlanga waxayna ka wada hadleen kaalinta midooda yurub uu ka qaato dowlad dhisidda soomaaliya gaar ahaan dhinacyada amniga horumarinta dhaqaalaha shaqo abuurka iyo taageerada ay midooda yurub ku bixiyaan sidii loo hagaajin lahaa wax weynna looga qaban lahaa hay-adaha garsoorka iyo kuwa ka shaqeeya sarreynta sharciga waxaa kale oo ay ka wada hadleen madaxweynaha iyo wafdiga arrimaha deen cafinta oo runtii midooda yurub uu kaalin mugla ka qaato waxaa sidoo kale la isla soo qaaday oo aad loo falanqeeyey arrimaha gobolka guud ahaan ka taagan haddii ay ahaan lahayd dhanka dhaqaalaha iyo siyaasadda iyo amniga sidaan ognahayna midooda yurub waxay kaalin la taaban kara ka qaataan howlaha hortabinta u leh dowlad dhisidda soomaaliya kulan wanaagsan ayaan idin leenahay magaalada baydhabo ee caasimadda kuumeed gaarka koonfurgalbeed maanta waxaa shir aad ku qabtay xildhibaano iyo sidoo kale guddoomiyihii hore ee gobolka baay waxayna ka hadleen arrinta ka soo korortay galmudug oo ah in galmudug garabka dhuusumreeb ay deegaanada maamulka galmudug ay sheegtay inay si degdega iskaga baxaan dadka shacabka ee ku nool waa deegaanada galmudug islamarkaasna ka soo jeeda deegaanada koonfur galbeed ee soomaaliya
waxyaalaha dadka mas-uuliinta ay ku dhawaaqayaan ama ka dhaqaaqayaan waxyaalo oo waxaa weye taariikh xun ah oo soomaalinimada wax u dhimayso ma doonin annaga dad nin mas-uul ah qof soomaaliyeed oo dalka uu jooga gobol kasta jooga hal haraasho ha laga bixiyo gobolka la yidhaahda qalad baan qalada arrin qaldun ah ninka mas-uul sheeganaya oo mas-uul bahanaa leh sida maxaa la yidhahdaa sheekh maxamed shaakir oo ahlu sunna waljamaca ahlu sunna waljamaca soomaaliya o dhan way ku kooban tahay keligiis ma dalka oo dhan buu horey u lahayd haddana way joogaan way leeyihin sharaftii iyo karaamadii iyo heybaddii ummadda soomaaliyeed iyo tii ahlu sunna waljamaca soomaali weyn ay ka dhexayso ayuu meel ugu dhacay sidaa daraaddeed waxaan codsanaynaa mas-uuliyiinta galmudug inay arrintaas ay ka dheedhiciyaan ay ka bixiyaan oo barjaas annaga nin baa nala degan inna baa naga baqan mid oran mayn inta degan koonfur galbeed jooga soomaali waay arrimaha noocaasa waxaa waaye arrin qaldan waaye qalad baan u arkaynaa raas aseer raas gambooni ninkii joogo soomaali ah soomaalinima ayaa ayaa lagu ogayaa mooye in la kala bixiyo shirkeena jaraa'id maanta wuxuu ku saabsan yahay hadal ka soo yeeri sheekhii ahlu sunna ee jam- gobollada dhexe ee galmudug sheekh shaacir sheekh shaakir ee magaciisa hataa si fiican uma aqaan aniga ee sidaad ka warqabtaan soomaali soomaali waay soomaali dhaqan aysan lahayn oo ninkaas la yimid ee wuxuu ku dhawaaqay in dadka deegaankaas dadka deegaankiisa degan oo kasoo jeeda koonfur galbeed inay laba cesho gudahooda ugu baxaan arrintaas waa arrin nagu cusub isagana waxaa waaye nin hadda soomaalinimada ku cusubtaha u malayna waxyaaluhu ku dhawaaqay annaga kuma daysanayno soomaaliya soomaali waayo meel walba wada degan tahay meelada ka cid kala le male daaq iyo deegaan waa la wada degan yahay arrintaas waxaan u aragnaa qalad waana ka soo horjeednaa haddaan nahay mas-uuliyiintii dowladda dhexe anigoo matalaya xildhibaanada koonfur galbeed oo afkooda aan ku hadlayo waxaan leeyahay ninkaas wuu qaldamay waxaan rabnaa dadka ninkaas ay qaraabada yihiin ama mas-uuliyiintooda inay ka hadlaan arrintaas waxa waaye arrin oo soomaalinimo weligeed aan la samaynin waayo soomaaliya soomaali waaye hal meelay wada degan tahay marka arrintaasaan shirkeena jiraad uu ku saabsan yahay waxaan rabnaa in jawaab cad uu soo bixiyo marka waxaan leenahay iyadoo madaxweyne cusub uu meesha uu joogo siciid diri waxaan rabnaa dadka keena oo meeshaas degan oo weerarka lagu hayo oo mar mar walba meesha lagu xiraayo ani siciid diri waa aqaanaa nin wuxuu ahaa oo mutacalim ah in dadkaas xabsiyada ku jiro uu soo daayo aan dembaba lahayn saa ka warqabtid dadkaa dembi loo yeelaa waxaa laga dhigaa dadkii dad dembiilaah ninkii dembiilaha haddii la qabsado annaga kama hadleen waxa waaye soomaali meel ay joogtaba shabaab waa ka tirsantaa cid gaarah ma leh markaan in haddiiba dhib uu dhaco dadkaas ay lagu aaneeyeen waxaa waaye oo target laga dhigta arrintaas ma fiicna laakiin dadka ganacsatadaha ilin oo meesha degan in la badbaadiyay ayaan rabnaa madaxweynaha puntlandna waxaan ka codsanaynaa saaxiibkii waaye in maxaa lalahay dadkaas maxaabiista meesha ku jiro sida ugu dhaqsiyaha badan u soo daayo kulan wanaagsan ayaan idin leenahay saaxiibayaal xulashada wanaagsiga ayaad maqligaysanaysaan raadiyaha cadaado ayuuna idinkaga imaanaya saaxiibayaal qaar ka mid a odayaasha dhaqanka soomaaliyeed oo shir jir aad ku yeeshay magaalada caasimada ah muqdisho ayaa ku baaqay in dowladda federaalka soomaaliya lagala shaqeeyo ammaanka ay dadaalka u jirta sida loo soo celin lahaa ammaanka guud ee waddanka shacabka waxaan ugu baaqaynaa in duruufaha kala duwan ee hay-adaha amniga iyo gobolka banaadir ay ku shaqaynayaan waad u jeediin bishii ramadaan iyo bilihii lasoo dhaafay culays kala duwan ayaa shacabkuna meelaha qaar ka jiray dowladda laftigeedana dadaal iyo juhdi hay-adaha amniga gobolka banaadir iyo gobolka banaadirba way bixinayeen waxa aan soo jeedinaynaa oo aan leenahay warxuma tashiil iyo magacyo kala duwan dad dadaalaya oo juhdi iyo wakti hameen iyo maalin bixinaya inaan looga faa'iidaysan
dadka soomaaliyeed nabtooday dowlad kale ma qabaan ilaa ummaddan dowladdoodahe iyaa soo doortay inay dowlad oggolaadaan la shaqeeyaan hunuhunadin la dhaafo n dadka markii is oggolyihin ay wax qaybsan koraan haddaan las oggolaan waxna ma qaybsan karo sidaa darteedii waxaan soo jeedinaynaa aan ku raacsanahay guddoomiyahii waxay sheegeen een, hadda arrinta ku sheega meesha een, in las ogolaado dowlad iyo shacabba inaan hal wadda wada marno dana waxaan ka codsanaynaa dowladda dhexe oo ka kooban madaxweynaha baraha manasarka xukuumaddiisa iyo labada aqalba in arrintaas la dedejiyo oo sida ugu dhaqsaha badani eh, loo daweeyo oo loo daboolo arrintaas Eh, si aysan u sii bannaanaan arrintaas ayadaa oo aysan u- meesha uga maqnaanin taasna ayadana halkaasaanu dhignay
ciidamada amniga sugaa iyo bulshadana ayna isu dhibsa lahayn oo is dhex marka hore wixii sidii fududay lahay oo loola shaqo tegi lahay cadaawadana la iska dhali lahay gacanna cadowga la iska dhici karaa gacanna waa la iska shaqayn karaa waxaa fudud inay ku biiraan eh, bulshada deegaanku oo Muq- muqdisho hadday ganacsi tahay hadday odayaasha dhaqanka tahay hadday haweenka tahay hadday culimaa udiinka tahay amniga in laga wada shaqeeyo wax mamnuuca ma jiraan waxaa kaloo ka hadalnay muqdisho waa magaalo madaxdii soomaaliya in la helo iyadana mafelaadeera iyo maqaamkeeda oo laga soo saaro labada aqal sida ku qoran eh, dastuurka oo laleeyahay xeer gaar qeexi doona xeerkaas in lasoo saaro saaxiibyaal meel walba joogtaan kula wanaagsan aad leenahay qayb gudoomiya barnaamijka aysan soo gaarnay kusoo dhawaada xubinta aad ku xiisaha badneed ee kalamaan
horta sheekadan kala maana markii aad maqashiin how maxaa tiiriya may erti midii miidaysay maahino waryaalahan waryaalahan reer kalamaanow war maxaa meesha nici ku haystaan miyaa iska fadhi gorayaynaysaanun timiraan abuurti tiifaa talihaa tujaarnimaan towtow oo hadda maxaad ka waddaa somalilan timira u baxda wartii nin abuuray timir uma baxda nagala tag sheekanaas war adeero roob baa nugu malaadiiqayoo dooxyadii biyaha ayaana qaadayba maadaa warbahaya cabatul cumrigeyga ma arkin roob oo diiqna qaay biilan ku ogeeni war waxaa la yidhi waddada u dhaxaysa garoowe iyo boosaaso ayay qayb ka mida biyo qariyeen baabuurtii iyo dadkiiba bannaanka ka istaagay madaxweyne ku-xigeenka puntland karaash baa isku biimeeyey markii uu ka gudbo kadib ay dadkii kale ku dhiiradeen marka waxaa la yidhi madaxi waa midii dadkeeda dhibaatada uga hormarta oo waddo u furta ay maraan laakiin hadday dheefta u hormarayso dhibaatadana aysan bays arkayn shacabka mas-uulka ma aha warnimayahu muqdisho wadda madaxda sare ka xihan weligay ma arkin warniya aniga weligay ma maqlin mas-uul dowladda ka tirsan oo dhahaya waddada waa xiran tahay waryaa beenta iska daa sow kii goodax barre dhahaya kuwa furan ha naloo soo sheega aan xirne dadweynihii xilligii doorashada daydku celin waayey dabaaldegga iyo deedankana jeer isaga daahay iyo doraa dacroontiiyo xulkii derajada u qaaday oo shalay damiinka u noqdaa dani dhex taalla warniyow dogonto sidiyaa ballanka indoranga duub saari jirtay war adeero farmaajo ii geeya miyaad aadeen waxaan idnidhi tan sacaama kii daadiin kariyo kii daacada daaweyn karee doka weerar iyo dooxow ka jawa idinkuma dirsane war waxaa la yidhi ku xanaaqay maalmahan shaqada qaabka loo wade siyaasadi nin iyo naag miday tahay ha lay sheego haddii kala qabiil weeye baan toos u dhahayaaye intaasaan kusoo koobaya ayaanan sii badin war allah u naxariista abgaangaariya wuxuu yidhi dal waxaan ku nool lahay saddexdii dalaaqood lagu furay dadnimadii warniyo dee rajaxtudhe haddii aad furtay aad iskaga noqotide warnimiyow gobayda le ee osinghaaye guudu guudu faanghaaye laakiin lugugan waaye leeri dal dheefle haayne laakiin dad soomaaliyeedan waysangna warmada isaaqow warkaaga xabad kama fahmine maxaad ka waddaa waxaaskamana dhashiin dhiigga caweysi dhulkama ooga dhuumaheyno dhashiin dhiigga caweysi dhulkama ooga dhuumaheyno dhashiin dhiigga caweysi dhulkama ooga dhuumaheyno dhagkada lagugu dhufay war ma dhal baa dhiig cabtaa warmada isaaq warkiisa ma adnaan fahminana dhegaysta wuxuu idiin sheegay lafta gareen khudbadii u jeedshi lafta gareenna markuu soo amraysta wuxuu yidhi soomaali waa u soo duceey reer koonfur galbeedna waanu soo duceey wuxuu kaloo yidhi inta shaqaynaysa iyo inta loo shaqaynayaba waanu soo duceey waxaan kaloo u soo duceeyuu yidhi kuwa baraha bulshada afar iyo labaatan sac been ku soo qora kuwaasna iimaanka allaha gelshaan ugu soo duceeyuu yidhi aniguna waxaan ugu soo duceey go'aan lahaa lafda garan haddaan cimrada tegi lahaa xerta abuu mansuur rabow iyo asaga allaha isbahansiiye war do'aadaadan gadhimaa tirtay muhuma faylata horte lafta garang maadaama dal arbar usroogi mayligu fadaayay sharba iidan qeyr gabbang inowsa ka do'aaya waraadeena lafta gareen ma u soo duceeyey somalilan inay ictiraafayso war naga tag ducada somalilan faysal cali waraabaan habeenna ka seexale war waxba ma ogodiineen dadka reer koonfur galbeed ee ku nool dhuusamareeb iyo gurceel waxay dhaheen deegaanada isagabaxaana la yidhi war deegaanadaas waa deegaano soomaaliyeede dadkaasba waxaa loo aaneeyey qosolkii madey isaaqa galmudug ihi ihi ihi war aan hel walba ma oshiidii khibiirkii kashiitilankaba kuule albanjaralongoor sidee walaari dadkii meela asalba asal deganaayeen koofadul ee meeldhah gareelon dugudu hay reer dareen mayba ii jire udurkii buntland ino intaa kafaniini sababtoo ee maybara jireen boowe waa in la baxshaa wallaahi joogi mahayo oo bilaahi joogi mahayo waa in nalaga baxshaa boowe warnimayo maydan garane waa suntii federaalka u faaftay war maamulka galmudug waxay yidhaahdeen dadka ka soo jeeda baaya bakool in laga barakaciyo dhulkan waa been mana ogolin annagu ma yeelayno
ha ku faniinti ma yeelayno hobad dheegda walwalba walka filada danu ku biday weeye danu ku biday weeye leeysata waree dhahay wasiirkii arrimaha dibadda norway maxay noo keentay war leerkii idinka dame bay idiin daaraysaa war wasiirka arrimaha dibadda norway waxay la kulantay madaxda ugu sarraysa dalka wararka hoosena waxay sheegayaan arrimihii shidaalka inay u timid markay baxdana kenyay sii martay markay noo imaanaysana kenyay soo martay war madaxdeenna muwaadiniin norwejiyaan aha ka mid ah ma kuwaasay u timid mise ayagoo dhan bay u timid war nimayow shidaala idinkaga dhegtay daday soo tarxiili rabtayba kala hadlaysaa lidhi madaxda war niyo tagxiil bay idinkaga dhegtayey idinkiyo kenya ayay idin dhexdhexaadinaysay baa la yidhi war dhexdhexaadin bay kaaga dhegtee lacag bay sidaa la yidhi war laga kooga dhegday ha kooxda norweyshiyaanka ee baasaboorka kontarolasi haddii dhii iyo haddii noolyo war baasabooray kaaga dhigtay tubihii khayre oo loo qoray akhrinaysi war tubaha khayray kaaga dhegtay gabadhaan hadda ka hor bay tagtay qadar magaceedana waxaa la yidhahdaa ayna maariya wasiir ka tirsan qadar ayaa magaceeda loo sheego waxaa la yidhahday qoftaani waa ayna maariya markaasuu wuxuu ku jawaabay maariya filbeyt war islaantayda xaafaddii ii jirtaa ma u dhahay war maariya jilguma dhihine ayna maariya lagu yidhi warnimayow indorontowisaatin maariyo siika sagaashankii ayinka damboyti maalisha karboone waxay ahayd gabadh fanaanada oo riwaayadaha jisha war ma reegaalka ayood bay ahayd war reer mudug riwaayad ma jiraane fartay ka dheelaaniyo war reer mudug ma goradaasana dadkii riwaayadda lileeyay hasaari way hadduu jecel kuu qodox yahay anigaa kula rogsadhay kulala rogsanaye
dulmigaas aad falkinaysid weeye maday isaaqo waxaa dadka loo soo cayrinaya haddeer waannu beeninay boowe been weeye lee hatama lahayne warnimayo gudoomiye ku-xigeenka golaha shacabka cabdiweli muudey maanta soo dhoweyn siyaasadeed baa loo sameeyey maalmo dhoweydna waa tiimooshinaa laga keenayaa la dhahayey marka walaagii la sheega walleeka jeremiya war waxaasan la yaabin ninkii tegayaa la soo dhoweeya abwaanguuraba markii xilka laga qaada waa ti la soo dhoweeyey war waxaa la yidhi ciidankii booliiska hir shabeelle maanta waa bannaanbaxayaanoo mushaar la'aanay ka cabanayaan war weliba dhar looma toline macawiisaa lagu tababaraa xayta mushaarkay rabaan war yaa buluusida shaalaley miyaadan maqli jirin maxaa mushaarkooda u diiday tuutaha ka hor baa nambar la siiyey warnimaya walmooshiidina gobolka hiiraan qaswiima ka teegan geegani sarkaalkii booliskan kasarayaali kadilyeelileeye reed maysoale oo eh yuusuf dabageed maalintiin inoo jiifado hamiinkina hajeedo fadeey walnimayaho waa lawade ma lawada beledweyn allahayow ka dhig guri barwaaqaa beledweyn allahayow ka dhig beertii raaxada muqdishona allahayow wadooyinka hargeysana allahayow ka dhig caasimadii labaad ee soomaaliya allow rabbi ow baydhowna may kuwalase caasimadda afaraad awgii la gubkismaayana allah ka dhiga caasimadii saddexaad xamar waa la xumeeye yaa xaal mari haayo jeedkii waa la xidhay miyaa tidhi war hamar muhuma dadku roogo huma ndo aynagnimayow adeer hargeysa way wanaagsan tahay allahayow hanaga xumayn war shirka nairobi maa ka hadashaan war yaa madaxda maamul goboleedyadu nairobi maxay ugu shiraan kenya inaad isku dhacsanaa miyaysan ogeyn
وماسين صاحبة حمد كرمان ودانا تاس كودن yahay barnaamijku caawato saaray la socodsi aniga xasan saaxiibkay cumar axmed rahm saxeefa u farsameeyay waxaan ka tagay heestaasi leela Soomaaliya tan intaan barnaamijkan dib dab u kulma doono nabad hada shacabka Soomaaliyeed
Somalay, Somalay, Somalay, Somalay, Somalay, bulshada kalliday cigeyga wou xura gumaysiga ka jeceley tumalay tumalay tumalay danta garo tumalay tumalay tumalay tumalay garadlay garashada kallitay cigeyga wou xura gumaysiga ka jeceley tumalay tumalay tumalay danta garo gudubteeda maqan iyo kashigeeda moogay godkii lagu ridi lahaa gacmaheed ku badatay gudubteeda maqan iyo kashigeeda moogay godkii lagu ridi lahaa gacmaheed ku badatay ketimiiragoyay gocandana abuuray gedka ruuxa wadayo gardarada u iishay go'dayo gan noqotaye gulufkiyo colaadiyo gajabiyo dhibaatada gormaad ka bixiyo garabdegi asaga ketimiiragoyay gocandana abuuray gadka ruuxa wadayo gardarada u iishay go'dayo gam noqotaye gulufkiyo colaadiyo gajabiyo dhibaatada goormaad ka bixiyo garabdegiyo asaga ubaaba weeyaan warkayge gurmo soomaalaay gurmo gilgilo ku socokoonka gurmo xumaha ka gur nabadda guddoon umaysiga diid gayga difaac garbaha isqabsada gacankaaga dhowr gurmo Somalay, Somalay, Somalay, Somalay garanay, gesigeeda logay, gurbadkaiyo dumarkiyo gurtideeda layay, Somalay, Somalay, Somalay danta garo. Somalay, Somalay, Somalay, Somalay garaflay, gesigeeda logay, gurbadkaiyo dumarkiyo gurtideeda layay, Somalay, Somalay, Somalay danta garo. halkala yirdhoobiyo obolaysi jeceley golayaal bilaashiyo garwaadeeno badane gaxalkala yirdhoobiyo gobolaysi jeceley golayaal bilaashiyo garwaadeeno badane qasida tahay gacmahoosii badane gaadiidki nacabkaay goobay gam noqotaye gulubkiyo colaadiyo gaajadiyo dhibaatada goormaad ka bixiyo garabtegiyo asagaa geeleeda oo dhalay gorof maran ka sida tahay gacma horshii badane gaadiidki nacabkaay goodayoo gam noqotaye gulubkiyo colaadiyo gaajadiyo dhibaatada goormaad ka bixiyo garabdegii asagaa kubaaba weeyaan warkayge gurmo soomaalaay gurmo dilgilo ku socokoonka gurmo rumaha ka gur nabadda guddoon kumaysiga diid gayiga difaac garbaha isqabsada gacalkaaga dhuur gurmo